alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kathiira amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha toddobiyo soddonaad waxay leedahay qof ama ruux dumara ayaa alaab ii dhiibatay waanay geeriyootay dadkeediina garan maayo su-aasha jawaabteedu waxay ku jirtaa su-aasha shan iyo soddonaad jawaabteeda waa isku mid haddii qofku deynu kugu lahaa iyo haddii uu ammaano kuu dhiibtay oo wadiicaad u haysay ama caariyo oo adigu aada wax ka toobal caaraysto aad ka ammaanaysatay haddii qofku uu dhinto waxaa waajib kuga inaad raadiso dadkii dhaxalkiisa lahaa waayo xoolaha iyaga ayaa leh qofku markuu dhintay maalkaasi uu ku wareegay haddii aad markaa qaraabadiisii iyo eheladii dadkii xoolahaasi dhexlaya aada weydo aad ka quusato markaa qofkii waad u sadaqadaynaysaa oo haddii ay suurtoobi weyday adduunyada intuu joogay inuu ku intifaaco si uu aakhiro ugu intifaaco niyada aad ku sadaqadeynaysaana waxay tahay in ajarka sadaqadaasi isaga u gaadho sadaqadda waxay noqon kartaa dad fuqaraa in la siiyo ama masaakiina waxay noqon kartaa in mashruuc khayriya loogu daro masaajid oo kale ama goob caafimaad oo ummadda loo sameynayo ama meel biyo laga caba ceel ama berkad iyo wixii lamida ee ka mida masaalixda guud ee ummaddu ay leedahay adiga laftaadu haddii aada baahan tahay waad isticmaali kartaa oo adoo u niyoonaya qofkii in sadaqada ay u noqoto intaa dabadeed maalin maalmaha ka mida uun haddii ay yimaadaan dadkii qofkaa dhintay dhaxalkiisa lahaa iyaga ayaa u door leh sadaqada inay sidaa ku daayaan oo aanay ka daba tegin waayo xoolaha iyaga ayaa lahaa qofkii dhintay ma lahayn mar haddii uu dhintay iyaga ayaa milkiguu ku wareegay iyo inay iyagu xoolahoodii dalbadaan oo ay dhahdaan xoolihiina sii haddii ay markaa xoolihii dalbadaan in la siiyaa waajib bay noqonaysaa sadaqadiina qofkii bixiyey ayaa biidn illahi subxana watacaala ajarkeeda heli doona wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu